waadba mahadsantahay maxamed guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha soomaaliya ayaan yani waxaa deeq lacageed soo gaarsiiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee wadankan afrika jaaliyadda nin dhawaanaba waxay qaban qaadisay fundraising ama deeq lacageed oo ay iska ururinayaan soomaalida ku dhaqan wadankan australia gudahooda deeqdaas cadadka lacageedna haatan waxay wejigii koowaad olreadyna lagu wareejiyo guddiga gurmudka abaaraha cadad ahaan waxay gaartay sideed kun iyo shan boqol oo doolarka maraykanka ah maxaa waa wejigii koowaad gudoomiyaha jaaliyada wadankan austria mudane asad cada iyo tiimka la shaqeeyaba waxay yani na soo gaarsiiyen maxaanku idhahday ay soo gabagabeeyeen islamarkaan ay ku wareejiyeen guddiga gurmudka qaranka ee abaaraha tanina waxay sheegay inay tahay facekii ama wejigii koowaad islamarkaan ay u gudbi doonaan wejiga labaad oo la filayo dhawaantan inay yani bilaabaan maxaa waxaa kaloo xusid mudan in gudoomiyaha iyo guddiga jaaliyadda iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed indhawaalaba ay kala socdeen social mediaha iyo warbaahinta maxaan ku rahdaa tviyada afka soomaaliya ku hadlay gudahaan warbaahinta qaranka xataa in yani ay si talantalan usoo gudbinayeen wararka iyo macluusha oo runtii gaartay meel xasaasi ah oo yani meeshii ugu hooseysay oo abaarihii ugu darnaa soomaaliya lagu qiyaasay abaartan intaba ayagoo ka duulayo waxay yani intii karaankooda ah isku soo biiriyeen lacagihii markaas qof kastahay oo awoodiisu yani inta ay gaarsiisaneed islamarkaana wejiga koowaad ay ku guuleysteen inay yani ku wareejiyaan lacag cadadkeedu yahay cabdalla uu sheegay sideed kun iyo shan boqol oo dollar waa tahay cabdalla waxay sheegtay in wejiga koowaad uu yahay deeqdan lacageed ee aad guddiga abaaraha ku wareejiseen wejiga xiga ee aad bilaabeysaan waa goorma si bulshada dhibaateysan ay u gaarto kaalmada jaaliyadda soo aruurinayso
wejiga labaadabaan wa wa waa daruuri waana iska wareysan in yani dhakso loo bilaabo maran yani la hadlaya guddoomiyaha guddiga jaaliyadda noo sheegay in sida sida ugu dhaqsiyaha badan ay wejiga labaad yani ay ku bilaabi doonaan allreadyna la bilaabay haatan hadda qorshaha wuxuu ka bilowday maxaan ku idhahday caasimada wadankan oxi ee viana oo saldhig u ah jaaliyadda dabcan waxaana la filayaa inay usii gudbaan gobolada kale ee wadanka uu ka kooban yahay oo soomaalida si xawli ah ay u degan tahay dhawaanahan ay kusoo bateen xataa waxaa kaloo yani iyadana la xusi karaa in xataa aanan loo kala harin runtii soomaalida intii sharciga haysatay iyo maxaan ku idhahday intii kaamanka ku jirtay oo hadda iminka sugaya maxaan ku idhahda sharciyadii intaba waxaad moodaa inay damqashan gaar ah muujiyeen maadaama yani waxaana ay yihiin wax musiibo qaran ah islamarkaana aan laga fursan karin in maxaan ku idhahday dadka soomaaliyeed loo gargaaro marka hadba inta wax lagu tuhmaya ama inta wax haysato intaasi dabadeed wejiga labaad haatan waa la bilaabay waxaana lasoo gabangabeyn doonaa maxaan ku idhahda maalmaha soo socda si lasugu beego maxaan ku idhahday xajmiga abaaraha iyo maxaan ku idhahda tanka iyo waxyaabaha loo baahaya inkastoo la dabooli karin baahida maxamed ow ka jirto soomaaliya oo ilaahay keliya uu dabooli karo haddana wejiga labaad waxaa la rajeynaya insha allahu tacaala in lacag cadadka intaas ka badan maxaan ku idhahda jaaliyadda ay soo ururiso islamarkaana ay ku wareejiso guddiga gurmudka qaranka ee abaaraha soomaaliya cabdallah arrintan waa tallaabo aada u wanaagsan ismarkaana ku dhiiranayaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay walaalahooda waxu qabtaan bal sharaxaad naga sii doorka jaaliyadda ee ku aadan dhanka dib udhiska dalka maadaama jaaliyaddu ay door ku leedahay inay ka qayb qaadato horumarinta dalkooda maxmed waa sidaa sheegtay jaaliyadda soomaalida wadankan austria yani horena dabcan contributionada u samaystay iyo tabarucaad ku wajahan maxaan ku idhahday gudaha soomaaliya waxyaabo yani waa jirtaa maxaan ku idhahday waxyaabo aan haddana hiigsanayno islamarkaana hore loo qabtay oo ku aadan dib udhiska dalka soomaaliya dabcan halkan waxaa ku dhaqan bulsho kala duwan oo maxaan ku idhahday qaar yani wax bartay qaar maxaan ku idhahday skills xirfado wadankan yani ku bartay islamarkaana hami sara u leh wadanka soomaaliya inay dib ugu laabtaan islamarkaana ay ka yani la jaan qaadaan dib u dhiska haatan ka socdo waxna ku beeriyaan intii maxaan ku idhahda tabartooda ah kaloo yani maxaanku rahdaa jiro iyadana in ay jiraan dad iyago kala duwan saa hore kugu sheegaba oo talent ahoo yani wax soo saar leh oo soomaali u badan waddankan maxamed saa la socoto lamid ma ah wadamada kale ee yurub markaa fiiriso oo waxyaaba badan ayuu kaga duwan yahay oo marka hore waxaa nagula qiimeyn jiray wadamada ugu yar xagga soomaalida ay yani ay degan yihiin laakiin haatan waxaa moodaa labada kun iyo afar iyo tobanka wixii ka dadeeyey in soomaalida ay usoo galeen si xawli ah waatii soomaalida yani ay waddankan australia u ahaa marin oo ay kaga sii tallaabi jireen dhanka maxaan ku yidhahda jarmalka ama wixii kasii shisheeya wadama wadamada nordiga ah finland iyo sweden meelahaas laakiin haatan soomaalida waxaa moodaa inay yani ku nagaadeen waddankan australia intooda badan oo ay nolosha waddankan door bideen maadaama waddankan uu yahay waddan dahan oo islamarkaana yani ah waddan ardun ahoo maxaan ku yidhahda loo baahan yahay waxaan waxa loo yaqaano labor force iyo dad fara badan oo yani shaqeeya markaasi soomaalida waxyaaba badan aa soo jiida waddankan inay yani ku nagaadaan haddii arintaas aan ugu gudbo yani dhawaan amaba mustaqbalka fog ama mustaqbalka dhow intaba waxaan hiigsanaynaa hadduu ilaahay qadaro in soomaaliya kaalinteena yani aan ka qaadano dib u dhiska waddanka waxa keliya oo waddanka soomaaliya maanta sugayo ma ahan soomaalida ku dhaqan maxaanku rahdaa waddan hebel ama meel gaar ah joogta laakiin waa maxaanku rahdaa gacmooda jirina wax ku gooyaan taa shaki kuma jiro anagana diyaar waxaan u nahay in inta karaankeena inaan kaalin lixaad leh aan ka qaadano hadda waddanka xaaladuu ku sugan yahay iyo dib u dhiska iyo waxbarashada iyo guud ahaan maxaan ku yidhahdaa intii markaas anaga karankeena ah inaan ka qayb qaadano aniga keliya waajib nagu maahane waxay waajib ku tahay soomaali kasta oo yani ku nool adduunka geesihiisa ama dunida dacaladeeda waana waana nagu waajib taas inaan samayno waana ku tiri jirnaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog intaba cabdallah ugu dambeyn fariinta aad gaarsiinayso jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka austriya iyo waddamada kale ee sidoo kale yuruba maxay tahay mar haddii wejiga kuwaad aad soo gebagabayseen goornowna aad bilaabeysaan wejiga labaad ee gurmashada dadka abaaruhu saameeyeen
dabcan waa su-aal aad u muhiima maxamed austriya olred anigaaba jooga oo yani maxaan ku idhahdaa wadciga iyo barnaamijyada waan la soconaa oo dee cidina kama qarsoona laakiin waxaan rabaa inaan anbaad kooban u jeediyo maxaan ku idhahdaa jaaliyadaha kale oo iyagana runtii maasha allah oo la dhihi karo maxaan ku idhahdaa waa jaaliyado isku duuban iyagana oo maxaan ku idhahdaa waddo fiican marsiiyey oo sida tusaale ahaan jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan north america oo kale maraykanka iyo canada oo iyaga runtii warbaahinta aan ka dheehanayna inay door aad iyo aad u muhiimsan ay ka qaateen abaaraha iyo guud ahaan dib u dhiska dalka sidoo kalena jaaliyaadka kale ee maxaan ku idhahdaa wadamada yurub ayagana intooda badan waxaan yani jeclaan lahayn inay sii wadaan dabcan waxaan arkayay dad amaba shaksiyaad warbaahinta ka dhahayay hataa in haddii incase hataa uu bilaabmo roobabkii ay bilaabmeen amaba webiga uu biyo keenay taa macnaheedu maahan abaartii o dhan inay istaagtay oo waxaan yani dadkii waxaa ka dhammaaday xoolihii waxaa ka dhammaaday wixii oo idil ay ku noolaan lahaayeen marka khasab ayay yani ku tahay qof kastoo soomaali ah markaas wixii uu qaban karona uu qabto maadaama abaarta ay kusii noono keliya webigana biyokeena roobna la helay xataa haddii webiga biyokeena roobna la helo taa macnaheedu maan abaarta in laga baxay waxaan kaloo rajeynaya insha allahu tacaala abaartan horta waa musiibo ilaahay keenay yani wuxuu ilaahay keenina ka hortag ma leh laakiin haddii markaas systemka waddanka ka shaqeeya oo dowladnimo oo haatan hana qaaday si wanaagsan loola shaqeeyo in waxyaaba badan badan badan la gaari karo tusaale ahaan in maxaan ku idhahda wadamada horumary waxay sameeyaan markay calamity ama musiibo caynkaas oo kala ah markay yimaadaan waxay sameeyaan gurmud deg deg ah oo waxaa jirta waaxda ka hortaga musiibooyinka hoosta markay reaction falcelin aad muhiim ah samayso oo yani qalabkii iyo taswiiraadkii loo baahan yahayna kala hortagto intaasoo idinna maxamuda waxaa lagu gaari karaa keliya dowladnimadoo loo cadcaadka ama beyska dowladnimadoo la adkeeyo waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed diyaariyad gudo dibad intaba inay yani ka qayb qaataan dhismaha waddanka iyo in lala shaqeeyo dowladdan cusub ee yani haatan cor cardunka ah intaba waan usoo jeedinaynaa haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan australia